barbarkanna waxaanu doonaynaa bal waxaanu ka gaadhno inaynu waxoogaa ku kordhinno waxaa jira qalabka beereedka inta aanan taaban geedkan la yado bilaawaha waxaa jira sidaan sheekh abuu u sheegay bilaawe fool maroodi lagu qurxiyey oo daabkiisu yahay oo qurux badan oo madaxda soomaalida qaadato hilibkana laguma cuno salaadana laguma tukado sababta oo ah dadkan waa dad diiniya maroodigu kolka u baktiyo foolka laga jaray waa bakti sidaa awgeed bay ku diidayaan foolkaas baktiga laga gooyey inay wax ku cunaan kuna tukadaan anigu waxaan haysaa ulla iga soo diray tansaaniya may waxaan leeyahay min kenya oo sidaa xaradho u leh madaxa iyo dhexdhexaadda iyo jifiduna ay yihiin fool maroodi intiiba waan ka tuuroo dabeedna lacag baan geliyey waxaan adiga oo aan wayse qaba haddaad dabeed ama weysaysanayo taabato intii baktigu ku jiray dee waysadaadii waxbuu yeelayo dabeedna waa ka saaray sida horta kuwa sheekha buu sheegaya maaragtay soomaalidu ay xarago ugu qaadato haddana sababtu ay tahay inaan waxna lagu gowricin waxna lagu cunin waa fool maroodiga aawadi nin nin madax ahun baana sita waana la yaqaanaa marka uu salaada gelayana waa iska bixiyaa dhulkuu dhigaa kolkuu salaada tukadaa buu dabeedna gashadaa cadadaas buu leeyahy kaa intaas baan idiinka kordhiyey waayahay seebta noocyadeedu sidaas oo kale meel bay ka soo wada baxaan amlaydan maaragtay la wanaajiyey sidan loo qurxiye iyo foolka maroodigiyo qaarna iyana saasaa qurux loogu qaataa qaarna dagaal oo labadu waa kala nooc markaasi dabadeedna galkaa dheer ee loo sameeyey ee xagga hore haddana ku leh maarata maartaa guduudan ee aan qayirmaynin xagga dambena ku leh meesha la qabsadana maar ku leh yaa horta ay u tumaan biruhuna wax la wada koobi karo waddankeenna ma aha waa yahay bal haddaynu eegno tan tumaasha ee nagu aanu samaysanay waxaanu waa tumaali haa haa hey ta kale ee dibadda inooga timaadaana waxaynu ahna waa shub marka midna warshad baa soo tuurtay midna waa wax nin garaacay oo iyadii u ekaysiiyey soomaali iyo shub baa la kala yidhaahdaa waa yahay birta uu tumo ninkan saanaceenna ahayd birqaabkan isagaa sunta oo kumaynu soo darin sheegiddii hore uu birta ku qabanayo waa yahay madanihii kala jaadjaadka ahaa ee aynu xoolaaba ku suusanaynayna soomaynaan qaadin madanaha qaar baa qoolaaban oo siiro oo kale ah oo meelaha lagaga dhigo la yidhahdo goobo mid baa dhexda intuu sidana u wareegsan yahay dhexdana diilin ku lehoo ha' baa la yidhaahdaao geela iyo lo-da iyo rag baa ku dhigta oo yidhaahdo xool neefkii caynkaasa ha'da lahaa oo geelana marmarka kaga dhigta lo-dana misigta halkaa u ballaaran tahay oo wax ka qurux badan oo weligoodba ku macaamilooda oo iyada oo sidii shaabaddii dawladda xoolo wax ku shaabadaysan jireen madaxa ay ugu lahayd magarasa ranjiga eesaa wax loogu joojinayey yaa birtii markay caddaato sidaasoo kale loogu joojinaya iyada xuruuftii xagga hore ku leh markaasi ama soo baxaysaa miin ama waxay soo baxaysaa goobo ama waxay soo baxaysaa ha birta caynkaasoo kale ah ee madanaha ahna way tumaan ragga sancayaqaanka ah ee soomaalida ahay waxay kaloo tumaan oo aan dhaaxba laga helinba dibadaha meel laga iibsadaa aanay jirin birta tan dhuudhuuban ee laga dhigo ganfada weyn leh ee masaabiirta waaweyn ah ee doonyaha lagu sameeyo ee looxii iyo la- jiridii weynayd ee xaggasha ku jirtay ee doonida gudaha laga soo gelinayey ee shalmaanka la odhan jiray labada intay isaga dusto lasoo qalloocinayey meel laga shubaaba imirka iyo guriga albaabkiisa waxyaalihii caynkaas oo kale ahaa haa sidaas oo kale ayaa dabadeedna ay weligoodba u samayn jireen wax allaale wixii guryaha lagu samaynayo ee sidaasoo kale loo qoolaabayaana waa gaar iyagaa sameeya mar haddii ay bir arkaan mid uu dee warshad soo saarta maha iyagoo aanay u taaganayno sidaa madaafiicda iyo waxyaalaha waaweyn maahae wixii ay arkaan waa ay sameeyaan banaadiiqda qudheeda qaar baa sameeya oo maxay sameeyeen birtii ayay qaadeen oo waxay geliyeen bir kale oo ay sidaa ugu xoldeen oo midhaqorigan waa jeexjeex gudaha ah waxa uu ku fogeynaya rasaasa hadduu iska siman yahay oo bir la shubay uu yahay waxba meel ma tageen waxaan u malaynayaa dhiin dhuuntaa asliga ah inaanay iyagu qorin dhuuna heleen ay tahay laakiin kolkay qorigii heleen ay qorigii qori kale ku rakibeen wax allaale wixii kale uu doonayay oo dhanna u sameeyeen een, gudihiisaana jeexjeexii biro ay u haystaan oo yaryar ayay kolkaa dabadeedna jeexjeexiina ugu sameeyeen ama hadduu gabooboba ay mirirkay waxa intay kaga bixiyaan ay jeexjeexaana u sameeyaan nimanka sancadoodii waa laga fajaxay waxyaaba ay qariyaan oo meel goonni ay ku sameeyaan oo ay u diidaan dadku inuu ogaadana waa ay badan yihiin markaas wax allaale wax aanay taabanayn wax uu sidaa u sii weyn maaha eh waxay arkeenba waa sameeyeen waxa kale oo jira haddeer waa idinka arkay inay jiingaddii laamayeeriga ahayd aan aqalada saaraynay inay ka sameeyaan haamihii aynu biyaha ku cabaynay ee awrta ku dhansanaynay oo haweenkii ka hawl yaraysteen dhibtii iyo baaldigii iyo manjarafadii iyo madaraqii iyo dharyihii waaweynaa wax allaale wixii oo dhan inay sameeyeen oo soo saareen waa wada ogtihiin oo aynu aada iyo aada ugu labnaanay waxaasaad arkayso oo dhanna haddaynaan warshad lahayn ma aynaan noolaaneen nimankaasuna inoo dhaqnayn nimankaa birta tumaha siyaabaha aan anigu u leeyahay abaal weyn bay inagu leeyihiin oo iyagaa ina soo gaadhsiiyey dadka inala soo simay siyaabaha weeye markaas biraha ay sameeyaanna wax la koobi kara ma wax badan oo aynu ilowsannahay amase xusuusan doonno ayaa jira haddeer wax kaloo intaa aan ku daro ma garanayo sabarada dhulka lagu qodayo waa runtahay waa jirtaa bahasha layada la- labagadlayda ee beerta lagu qodaa waa jirtaa tan yar ee lagu baaqbaaqaa way jirtaa tan faralayda la yidhaahdo ee wax lagu soo xaadhaa waa jirtaa oo haddeerba iyaguba siday u sameeyaanba ahay aada iyo aad yee faa'iido waynu leedahay markaa dabadeed yaa silsiladii ay wada sulayeen uguba naafacaad badnayd tii awrta lagu saysaysanayey tii miisaanka laga dhigayey ti- tii gammaanka afka laga qabanayay xakamaha ahayd tii tii bahalka lagu dabayey tii maxaabiista lagu xidhayey een- een waxyaalahaasuna waa ay fara badnaayeen ayay bal hadda intaas baan salaad baan u wareejinayaa salaado jaalle bal waa ku kaa
mahadsani daahiru horta birta marka hore waxana annagaa waxaysanna waxana bannaankay nagaga yimaadaan horta seefta sideeda wax yar yaroo hadda aan la bartay ma ahane anaa seefta horta bannaanka inooga timaadaa marka laba magac baan u naqiino carabi iyo xabashi baan u kala naqin seefna carabi bay ahayd seefna seef carabi bay ahayd oo saasaa loo kala yaqiinoo seeftu bannaanka inooga imaan jirtay iyo seef carbeed iyo seef xabashay noo kala ahayd bannaankay nooga nooga imaan jireen tumaaladayadu eh, muxuu ahaa raggan oo soomaalida ah oo sancada yaqaani ma aynan samayn jirin nin waagii hore labadaasi bannaankay nooga imaan jireen marka biraha bannaanka nagaga imaan jiray oo aanan annagu kuna isticmaali jiray laakiin bannaanka nooga is- imaan jiray waxaa ka mid ahaa seefta waxaa ka mid ahaa geedkan muuska oo lagu xirto waxaa ka mid ahaa makiinada yaroo garka lagu xirto waxaa ka mid ahaa maqaska lagu jarto baa ka mid ahaa inta oo biraha yaryara aan ku isticmaali jirnay waxaa ka mid ahaa irbadda intaasaa horta ka mid ahayo intaasi bannaanka inooga imaan jirtay laal-aanana si fiican weli ugama beeraan degsinano ma samayn karno oo waa waa yar oo niman niman yar baa haddaba sameeya ragga soomaalida oo sancada yaqaan taasi waa biraha marka waxaa jira wax yar oo anaan maanta taaban oo anigu aan u ciil qabay birihii waan sheegnay biritii waan dhammaynay waan sheegnay laakiin waa hanaan iswarsanin bal horta birtii geedihii la gelinhayo oo oo geedihii bi- eh, bir walba ku jidhay sidii markii la qoro oo la qorahayo birtii lagu qori lahaa wixii lagu sahay oo lagu suubin lahaayoo ilaa birtii oo geedkii oo muxuu ahaa birtii ilaa geedkii oo faagfaaga lama qaadan karay sidii sulub looga dhigay sidii oo loo wanaajiyey oo bir oo loo wanaajiyey qorigii hortaasaa sheegi baa naga rabta qoriga hadda dadkii tab buu u helay annagu kaas ma keensan oo tabtaa loo helay annagu ma keensano waa xaashi banaanka nagaga timid oo lugax hadda lagu waxeeyo oo biraha lagu waxeeyaa luga waxaan jirinin waxaa jidha bir annaan soo taabanin oo afkeedu yaambada sideeda oo fidsan oo haddii la doonana saraa iyo rinjiga ku qalala iyo laga bixiyo rishkeeta la yidhaha rishkeetadoo kale iyo rishkeetaa la yidhahdaa af ballaaran bay leedahay sidaasaa lagu yidhaahdaa geedka oo yaa ama samada hadday samadu geed waaweyn laga qoray yaa lagu sini jiro ayan geed dhuuban oo sidiisa u baxay ahayn ama mirtaas sida xaleefsatada oo kale yaa iyadana saas lagu oran jiray oo iyaduna daab yar bay leedaho waana toosan tahay afkeeduna waa rukun saasoo sinan oo weeye marka saasaa lagu oran jiray marka birtoo dhan waxay ka dhigi jirtay sida meeshaas oo kale sidii mid xaashida lagu sahay oo kale ay ka dhigi jirtay waa rishkeeta iyaduna waa jirtay waxaa jiray mid aanaan taabanin mid dad baa soomaaliya oo dadka soomaalida intaan alaabtaan casrigaa la helinin bir bay ahayd oo iyadana waxaa tumi jiray eh, waxaa tumi jiray nimankan oo soomaalida oo sancada yaqaan oo birta toon waxaa lagu daban jiray bahalka la yidhaahdo malayga dhaga yar bay leedahay waa la soo qalluucinhayaa sidii gadaalla waxay ku leedahay meel yar oo daloosho oo xarig lagaga xiro oo adag oo adag bay leedahay hilib yar baa waxaa loogu xidhi jira malayga midaasna in- ku- eh, midda Ha, ah, midda eh, midda eh, midda waxay yidhaahdaan oo anigu midda oo qolada barigaan aqaan qabatay yidhaahdaan oo qabataa la yidhaahdaa ha ha ha qabataa la yidhaahdaa ha eh, jidib jidib annagu ha jidib baa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa eh, qabataa la yidhaahdaa qabataa la yidhahdaa waxaa jidha mid ka gadisan oo la yidhaha lacaaf iyaduna iyadana lacaaf la yidhaahdo taasi waxa weeye waa weyn tahay shiqabuhu waa yaqaan taas waa weyn tahay hilib weyn ba- hilib weyn hilib weyn baa lagu xidhahayaa waxay leedahay saddex iyo afar kuwaa yagaanaan suubiya saddex iyo afar ganood oo laba dhagood ay leedahay yahaa midka xaaskaas weyn lacaas baa la yidhaha midaan sheegayo bahalka dhan bay ku dhegaysaa kulligiisoo dhan taniya intaasay inta ku dhegto isagu hilibkaan goosuulaya markaasay taniya intaa ku dhegaysaa iska loolaysaa markaasay kulligii lagu soo jiidaya lacaas baa taasna la yidhahdaa waxaa suubiya waxaa suubiya eh, tumaallada yadaa suubiya yaa suubiya marka soomaalidu nimankaasi nimanka soomaali ugu wax aqoon badnaa oo ugu ordheereeyey iyay ahaayeen inkasta oo sidii horeba loo soo sheegi jireen lacagtu taasay qabataa qabataduna taasay qabataa anigu intaan ayagana ka arkay marka bahalkan meeshaan la yidhahda seeftuna saasay ahayd oo labadaas nuuc bay noogu imaan jirtay bay noogu imaan jirtay dabadeed haddana waa fakereen annaga muxuu ahaa raggii farsamo yaqaankaa oo soomaalida ahay oo tumaalada loo yaqin waa fakereen waxay keeneen mid gees ay ku daabaan oo ul dheer le oo usha inta kala jeexaan haddana suun kor kaga waxeeyeen oo dheer oo sidaas oo ni- oo dadka qatarba oo dadka hadduu saasaad u qabsato ninku siiban hayo oo oo seef camal ah bay keeneen oo waa oo seef baa loo yaqaan ulla waa taa seefna waa taa taasna waa keeneen ha waa keeneen waxay keeneen haddana tu aan seeftii bannaanka ka imaanaysay oo taasi waa ka bir adag tahay waana ka asiisan tahay Mee- waana wax warshadi taasi samaysay bacdi mid kale oo nuuceedii u eg oo kana gedisan ayay keeneen oo haddana ay sameeyeen yay sameeyeen marka waxaa jidhay midi iyaduna bannaanka nooga timaada haddii la doonayo toorinayo oo carabi la yidhaahdo oo yar oo inta lagu xirto waa arkeen raggan soomaalida oo farsamo yaqaankaah waa firseen ayadii oo tabtigay haddana soo saareen iyaduna waa jiddaan oo midda carbeed midii la oran jiray ayadii oo tabteedii oo kale ahay soo saareen oo iyadana waa sameeyeen oo iyana waa jiddaan iyana waa jiddaan marka waxyaalaha nimankaani ay birta ay ka gaareen anigu waxaan leeyahay markeedii hore oo soomaalidu haddaan ayagu ku jirin waxbaba u xalaal ma ahaadeen saa bir lama arag waa wax lagu cuno lama aragi anigu waxaan leeyahay nimankaasi so- waa niman cajaa'ib leh yaan leeyahay marka nimankaani birtii heerarka ay ka gaareen iyo sida ay wax u suubiyeen waa niman mahad celin weyn u baahan yaan leeyahay marka bal haddee intaasaan anigu waxyaas yar baan idinku kordhiyey caliyow bal haddee marka waa kugu soo celinayaa iyada haddee
maanta mawduucayna aad baa looga sheekeeyey Een, macaadinta birta laga dhalaaliyo qalabka noocyadiisa kala duwan laga sameeyo ayaanu weli ku jirnaa macaadinta qalinshubka qalinka birta laga shubo noocyadiisa horta hore mineraala la yidhaahda macdan baa la yidhaahdaa macdankaas laba magacaad u bixiseen waxaad tidhahdaan birlab iyo birxaar maar baa jirta waxaa jira muxua lacag aa jirta waxaasoo dhan waxaa laga sameeyaa qalab haddaba waa inaad xusiisato oo- oo eh, she- oo, eh, sheekh abuw qalin shubkii baa kuu soo socda maartii baa kuu soo socota waxyaalka laga sameeyaa kuu soo socda waxaasoo dhanna tumaalaha iyo qalin shubka iyo tumaalka ayaa noo sameeya ayaa jirta waxaa jirta midi la yidhaahdo qoodo ayaa jirta kolba anugu waa aqaan qowley ayaa jirta qalabyadaasoo dhan ayaa jirta qalabka malayga lagu gaato dhowr baad ka sheegteen kulli oo makaadhin iyo qabato iyo lucaaf iyo muxuu ahaaye lucaaf een, kulaad iyo kulli waad sheegteen bal hadda adoo xusiisanaysid qalin shubka iyo qalabkaas sheekh abuwi macaadinta noocyadeeda bal haddee ku noqo oo xusiiso waa mahadsan
aligo maad mas- maxadsan tahay anoo hadda mar lamaadka soo noqday horta waa jirtaa ee, qalabka waa badan yahay oo dadkan tumaasha oo farsamo yaqaanka haddii unuka dadkaas aan ee, qaban lahayn soomaaliya khatar baan ku jirnay maxaa yeelay waayo waxay laiska gudo dhan oo islaamnimada kow yacni laiska gudo oo laiska suneeyo waa birta weligayni soomaali ahaan islaan ahaan waa la isgudaa islaamka waa isgudaa Eh, soomaali ahaan yani waxaan ku joognaa yani eh, wax banaanka noo imaan jirno oo weligayna isku guda jirno waa birta birtaase onankaas onankaa samaysan jirnay wax mindil mindinaha lis- mindaha laisku gudo soomaaliha samaysan jirtay weligayna waa isguda jirnay waa islaamnimadii yaa ku soconaa eh, annahay waa laisgudaay waxaa laisku gudaa birtaas yaa noo sameeya banaanka ma nooga imaan jirin waa onankaas samaysan jirnay ko waa eh, xoolaha lagu- waxaa lagu qalaa waxaa lagu maxaa lagu qalaa waa birta mid unuka aan samaysan mid dambe gadaal ku timaadana waa la arki unukaa samaysan jirnay marka eh, hadda haddaan soo noqdo maarta iyo macdinta aliyow maarta far- yani waa meel kasta waa ku jirtaa yani waxaa la isku dhahdaa birxaarsi markii la sameeyo birta asliga eh birlabta la sameeyo waxaa ama quraha xaggeed lagu shubo ha noqoto eh, ama si kale ha noqoto bilaabaha lagu sheegaayo eh, ulaha oo quraha shoobka loo qaato seefaha shoobka loo qaato waxaa waaye labadan baa ku socotaa quraxda ama bir xaarta iyo maarta ay ku socotaa haddii lagu dhana quraxda ma soo baxayso waa lagu waa laisku dhex mara waa laisku dhex labaa maarti iyo macdintan ee bir xaarta waxaa lagu qodaa marka waxaana waa lagu sameeyaa faraanti maarta bir xaarta waa qalanshubka sameeya qalanshubkaayna waxaa sameeyaa maarta iyo ee, qala- qalankiina waa sameeyaa waa waa noo socdaa qalankii qalankii waa gabdhahayna naagahayna ku shoobaan waa farsamo yaqaan yani qalankaa la shubaa waa isku iika qalankiyaa la shubaa qalankii waa loo shubaa dhowr coyn baa u kala baxaa waxaa loo yani eh, haddii aan kusoo taabto tii naagaha ku shoobaan oo qalankii masalan oo dadka farsamo yaqaanka sameeyaan waxaa jirtaa in lagu bilaabaa shoobka luqunta lagu xirto naagaha ku xirtaan xersiilow waa qalan luqun dhuf waa qalan dhaad waa qalan gabal waa qalan dhaad lama taraaq le mid kale waa ga- waa qalan aa lagu sameeyaa marka jijimaha oo naagaha ku shoobaan farsamo yaqaankana samaynaa waa jijimo gabdhaha yaryar iyo gab- gabdhaha waaweynba waa ibir waa la ibiraa waxaa lagu ibiraa aan aan arki jiri meerax mise maydho danba say u yaqaan mintii oo imaanin dabe- dabeel dabeelkan oo lagu sameeyo diriminka lagu sameeyo oo xaaranka lagu sameeyo dabeel baa la yidhaha dabeel dabeelkaas markii dambe yimid aa lagu ib- ibirki waa saasaa loogu ibiraa mise meerax waa la ibiraa markii la ibiro wa- siyaa lagu soo saaraa mid weyn mid ku xigto mid ku xigto sidii gacanha oo saasaa lagu soo saaraa qalan qalankii baa lagu aa lagu tumaa yani eh, a- birahaas la tumaayo lagu shoobay waxaa soo saaran batin waa jiraa qasaa loo samaystaa qalan oo mal oo loo shubtaa lagu lagu shooba naaga lagu shooba qalan camal baa loo shubtaa yani luqunta ama dhagaha qa- waa- qalan baa lagu gastaa mid batan batan waa la gastaa farsamo yaqaan baa sameeya ama gacanyaha gacanyahan hadda waa lagu shooba sidii biraha oo kale ba- batin waa la samaystaa waa waa lagu shooba marka eh, eh, farsamo yaqaankana aad iyo aad faraanda raggi oo yani odayaasha faraanda waxaa loo sameynaa qalan oo xaraka oo ku shoobo ama dadkan gabdhaha kaad iska yar yar masraga iska yara maar waa la samaystaa xijaabna waa la sameeyaa maarta waa u sameynay ilmihii haddana dhaa oo yar yar ahaaye waxaa la yidhi ishaa xijaab u tahay bal maar iu sam maar iu samey bas bir- dadka bir sameeya loo tagaa maar baa usoo sameeya lugta loo loo gelina ilmaha yar yar maartaasoo loo sameeyaa jiji ama ragga eh, wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado maartaasoo lugta loo gelina waa xijaab waa xijaab faraanta maartinkana waa xijaab Eh, waxaa loo gooyay mis waxaa loo hooseeya qardhaas hersiya loo sameeya hersiya maxaa loo gelaya maar baa la geliya la yidhaha maartaa loo gelaya yaa sameeya dadkan qalan shubka sameeya maar baa lagu- oo lagu sameeya waa loo xihaa dadka weyn ha ahaada an yaraado xijaab qardhaaskii maar la geliya waa xijaab weyn ragga barkiis ka- waxaa ku dhastaa ma xirtee waxaa lagu saa kiishka tuunka lagu xirtaa eh, kadoon baa la yidhaha maarta saasaa loo sameeyaa yani afar gees eh, sidaan oo kale loo sameeya oo yar waxaa loo sameeyaa qardhaaskaa la gelinaa ama xirsigaa la gelinaa eh, kiishkaa lagu tashtaa waa xijaab Eh, dadka oo farsamo yaqaanka qalanka aad iyo aad rujul eh, rujul arab baa noogu timid rujul laakiin markii oo reer arabta lagu soo saaro bir- biraha lugaha la geliyo lagu shooba la dhaha jira yani bir baa jirta oo lagu shoobo oo oo lugaha la gashto oo oo oo lugaha la gashto carabtii markay ka timid waa waa qaadani biraha oo lagu shoobo lugaha la gashto waxa ku kuusan tii dhagaha ku kuusan biraha ku alugalna markaas gabarta haddaa halkaan soo marayso lees shalow kalow kalow sii kuursiyo mal waa yeeraysaa marka gabardhaas inta marayso waxaa waaye waa ina hible waxaa ugu jira eh, biraha waxaa ugu jira qalan oo rajul ah waa shoob aa loogu- aa looga saara waxaa la gelay rujulka birta keligeed rujul baa la yihaha waxaa la gelay oo yeera waxaa la yihaha shuwaar waxaa la geliyay oo la geliya yeere waxaa la yihaha shuwaar waa sidii kan oorto inta lagu geliyo kaa shuwaar shuwaar baa la yihaha shuwaar waxaan qalab qalab qalab dhaha waa shuwaar shuwaarkaas shuwaarkaas aa la- aa la- aa la gelay waa lagu shoobaa waa lagu shoobaa sanuud waxaa la yihaha yani eh, mid kale oo inta inta naagaha ku shoobaan qalan ama maar oo lagu shoobo naagaha ku shoobaan waxaa la yihaha jijinta waaweyn oo jijinta inta dhudhunka la- oo lagu shoobo maaha hal hal oo dhudhumug kor kor dhudhumuga maaha waa in- eh, eh, jinta bati caashoob loo loo looga taagana batigaa la samaysaa kaas aa qur halahan bati waay warkaas batigaasa lagu shooba caashoob ahaan aa, xaraqana waa la yidhaha shoobna waa la yidhaha saasa saasaa loo kashaqa ulaha oo ragga ku shoobo qaarkooda bataygaasa aad oo xaraqoona batay iyo maarta aa loo geliyaa dhaxdana waa lagu geliyaa meesha oo dha- dhaxaadkan waxaa lagu gelinaa soo bilaaba maar hore hoos dhulka meesha la dhigo maaraa la gelinaa dhaxaadka waxaa la geliyaa batay haddana meesha oo gacanta usoo dhow maar baa lagu gelinaa ugu dambayska gacanta laga qabsada haddana waxaa lagu dhahaa sine ba- eh, batiya caddaay ama dadka qaarkiis qalan meesha gacanta lagu qabsaday waa ulaha lagu shooba oo lagu haraga oo shoobka ah harakan waa la yiraa shoobna waa la yiraa saasaa saasaa loo marka waxaa kale farsamo yaqaanka oo bir oo birtumaasha sameeyan aan hadbaayo intoo waxaan ma- waramanka aan kusoo aan la jiray oo ku- aan ku iloobi waxaa la yiraa aan la yidhaahnaa jamfi jamfi waa mid shooble loo qaato jamfi jamfi aan idhaha dhinacaas jamfi shoobaa loo qaataa hoos sidii waranku dhan ma uha waa gaaban tahay laba dhudhuna ma lahay waa sidii usha baakoora loo qaado baako inta waa ku dhuubanta waa ku xamaysan tahay yani waa ku- in yar waa ku bilaaranta hoos waxaa ku jirtaa bir adig birtaas waa in yar waa bilaaran tahay dhaxdaan waxaa lagu gena yani bati aa lagu sameeyaa dhadhaxaadkan maara lagu sameeyaa gacanta meesha qabtaay qalanaa lagu sameeyaa waxaa loo sheebtaa xarako shoob waxaa la yidhaha jamshi waa lagu shoobaa waa laisku dhaxlawaa shoob marka waranka haddaa aan niisoo sheegay waran baa jira oo kulligiis bir ah waxaa waaye waxaa la- waxaa la yidhaha waran odow waran yani aad oo bir waxaa la diidaa geedka waa soo jabaa kulligiis waa bir shoob anaa hadda alaan guriga laga helaa waa kulligiis bir waa ji- waa jiraa farsamo yaqaankaa noo sameeya waa kulligiis oo bir ah waa jiraa Eh, aad iyo aad ba farsamo yaqaanka dhowtomaasha yani eh, iyaga haddii ahaa lahayn soomaaliya aan islaamnimada khatar baa ku aan aan ku jiri lahayn khatar baa ku jiri lahayn yani muddo dheerna hadda lasoo bilaabay yani te- waxaas isticmaalka yaa muddo muddo dheer ayaan haysanahay oo qofna noo keenin hadda xeer waxaa la gaaray farsamo yaqaankayno oo ama qalay shubahayno deheb shubahayno eh, bir- bir shubahayno yani bir sameyskayno waxaan dadkan birta tumo waxaa xeer gaareen oo wax dib- dibadda looga imaan jira inay joojiyaan unuga markii hore boqolkiiba sagaashan aan samaysan jirnay tobantii naga dhigneed dibadda nagu imaan jireen oo imaan jireen aan la joojiyay boqolkiiba sagaashan aan samaysan jirnay laakiin waxay yaraay banaanka nooga imaan jira aan joojin hadda maxaa ka mid ah waan joojini badiil baa banaanka nooga imaan jiray waan joojini waa samaysanaa Eh, waxaa berta lagu qodo eh, tiib eh, la yidhaha farkeeti ee banaankaa nooga imaan jira unukaa samaysano waxaa banaanka nooga imaan jira kii kale garweyn banaanka nooga hadda unukaa samaysano garweyn oo meeshi weyn gudweyn lagu qodo banaankaa nooga unukaa samaysano miisaanaa la gaara miisaan u darnaay ayaa hadda samaysana farsamo yaqaanka bir- bir- bir- birtumaashaana noo sameeya miisaan naftirkiisoo lasoo saaray oo la sameeya waxaa la gaaray ee dadka loo fududay haddaa geedkan oo geed dhaqaal ur dhaqaal baadi ur dhaqaal ur dhaqaalkii oo shooq lagu qor jiray ur dhaqaalkii la samey jiray waa lagu soo bay baaf aa la samey jiray baafkii ee, farsamo yaqaan baa hadda sameeya oo ur mar marka lagu dhaqdo geedkiina hadda baadiya xagga ku dambeeya geed ur dhaqaal oo mar lagu dhaqdo laakiin barid ahaan hadda waxaa la sameeyaa yani baaf oo farsamo yaqaan lagu soo saari oo mara lagu dhaqdo iyakaan oo iyakaa sameeyaan waxaa jira ee kabaabigii oo geed noo ahaa jira waxaa lagu waxaa lagu daray bir kabaabi ah oo wax laga kabaabeeyo baa lagu daray yani ee farsamo yaqaanka birsum iyakaa noo sa- iyakaa sameeyaan kabaabi waxa lagu sameeyo Eh, wax hadda waxaan madaa yani boqolkiiba sagaashana samaysan jirna tobankii naga dhamaayana waa la dha- waa la dhamaystira waa la buuxiyey farsamo yaqaankan se- seefti markii hore waa si oo oo salaad oo tiri banaanka ka imaan jirta haku haku badanana yani waxaa loo qaaday hamantay waa imaan jireen odhankana waa samaysan jirnay Hak- afkaad ha- ka- eh, yani haga dho yani ku- eh, ka adkayso inaa odhankana aan samaysan jirnay tumadi jirnay banaankana labadaasa nagu imaan jireen habashida iyo carabi laakiin waa shub ba ahaayeen kuwaas kuwaanina waa seef la tumo aa la tumo tan waxaa looga cabsanaya culeyska tan la tumo waa yani kak waa la tumo kuwaas waa shub marka eh, gadaal dambena waa eh, yani al'aan waa isu socotaa laakiin farsamo yaqaankan hadda aad ba usoo saareen waa aad ba u kaafsan moos midda dhehaysa oo mindi hiirma unuka aniraa yani mindidaas weligayn unug yani waxaan waxaan diidaa mooskaas banaanku ka imaan jirta oo mindidaas ugeerta weligayn unug waxaan soo arka cumro aan joogo lixdamaad baa ku jiro iyo ka hor unugaa samaysan jirnay mindidaas lagu xirto iyo tan lagu gudo iyo tan waxa lagu qalab unugaa samaysan jirnay weligaan saas yani oo mindi xiir baa la yidhaha waa mid aan ku sheegayo oo sariirkaas lagu hameeyo oo lagu lagu lagu lagu lagu hameeyo lagu afeeyo lagu afeeyo ya ha mindidaas oo lagu xiirto iyo tii wax lagu gudo waxaas kuli oo aan soo marnay waa samaystii lagu leeyahay tan tan- tan oo banaanka zaa'id baa noogu yimid unug waxa cariir nooga ahaay